rasuullada cutubka saddex iyo tobnaad
haddaba kiniisaddii antiyokh ku tiin waxay joogay libiye iyo macallimiin kuwaasoo ahaa barnabas iyo simcoon oo la odhan jiray naajer iyo lukiyos oo reer kuranaya ah iyo mane'een oo la koray tali herodos iyo sawlos oo markay rabbiga caabudiyeen oo soomanayeen ayaa ruuxa quduuska ah wuxuu ku yidhi barnabas iyo sawlos iigu soocaa shuqulkii aan ugu yeedhay markay soomeen oo duceeyeen oo gacmahoodii saareen daawadeed ayay direen iyagii haddaba iyagoo ruuxa quduuska ah soo diray waxay tegeen sulukiya meeshaasna waxay ugu dhoofeen qibrus oo kolkay salabis joogeen ereygii ilaah bay ku wacdiyeen sunagogyada yuhuud oo yooxana ayay kaaliye u haysteen oo kolkay jasiiraddii oo dhan dhex mareen ayay waxay yimaadeen bafos taas oo kala kulmeen nin saaxir ah oo ahaa nebi been ah oo yuhuudiye ah oo magaciisa la odhan jiray barciise kaas oo la jiray taliye sergiyos bawlos oo ahaa nin garasho leh kaasu markuu u yeedhay barnabas iyo sawlos wuxuu doonayey inuu ereyga ilaah maqlo laakiin waxaa iyagii ka hor istaagay saaxirka lumas oo sidaas magaciisa loo fasiri jiray oo wuxuu isku dayey inuu taliyihii ka leexiyo iimaanka laakiin sawlos oo ahaa bawlos kaasoo ruuxa quduuska ah ka buuxsamay ayaa aad u fiiriyey oo ku yidhi kaaga khiyaanada iyo xumaanta oo dhammu ka buuxsantay oo ah wiilka ibliiska iyo cadowga xagnimada oo dhan miyaanad ka joogsanayn qalluucinta aad ku qalluucinaysid jidadka toosan oo rabbiga haddaba bal eeg gacanta rabbigu waa ku saaran tahay oo waad indho beeli doontaa adigoo aan qorraxda arkayn intii wakhti ah kolkaasaa markiiba waxaa ku soo dhacay isagii ceeryaamo iyo gudcor wuuna warwariyey oo doondoonay nin gacanta ku haya kolkaasaa taliyihii kolkuu arkay wixii dhacay rumaystay isagoo ka yaabsan rabbiga waxberiddiisa haddaba bawlos iyo kuwii la socday ayaa ka dhoofay bafos oo waxay yimaadeen berga oo banfulyo ku jirta markaasaa yooxanaa ka tegey iyagii oo yerusalem ku noqday laakiin iyagii kolkii ay ka tegeen berga waxay yimaadeen antiyok oo bisidiyo ku jirta oo maalintii sabtidana sunagoga ayay galeen oo fadhiisteen markii sharcigii iyo nebiyadii la akhriyey dabadeed kuwii sunagoga u sarreeyey ayaa cid u soo diray iyagoo leh walaalayaalow haddaad dadka u haysaan hadal waana ah dhaha markaasaa bawlos istaagay isagoo gacan haadinaya oo wuxuu yidhi nimanka reer banu israa'iilow iyo kuwiinna ilaah ka cabsadow dhegaysta ilaaha dadkan reer banu israa'iil wuxuu doortay awoowayaasheen dadkana buu sarraysiiyey markay dhulka masar degganaayeen oo gacan taagan buuna kaga soo saaray iyagii oo wakhti abbaaraha afartan sannadood ah ayuu dabiicaddoodii ugu dulqaatay cidlada oo markuu toddoba quruumood ka baabi'iyey dhulkii kancaan dabadeed ayuu dhulkoodii dhaxal u siiyey iyagii abbaaraha afar boqol iyo konton sannadood waxyaalahaas dabadeedna wuxuu siiyey xaakinno ilaa nebi samu'eel dabadeed waxay weyddiisteen boqor markaasaa ilaah wuxuu iyagii siiyey saa'uul inaqiish oo ahaa nin reer benyamiin intii afartan sannadood ah kolkuu isagii boqortooyadii ka wareejiyeyna wuxuu u kiciyey iyagii daa'uud inuu boqorkooda noqdo kaasoo uu u markhaati furay isagoo leh waxaan ogaaday daa'uud oo inayeesay ah inuu yahay nin ah sida qalbigaygu doonayo oo samayn doona waxaan doonayo oo dhan ninkan farcankiisii ilaah siduu ballanqaaday ayuu israa'iil ugaga keenay badbaadiye kaasoo ah ciise oo intuusan imanba yooxanaa wuxuu dadka israa'iil oo dhan hore ugu wacdiyey bagtiiska toobadda oo intii yooxanaa shuqulkiisa dhammaynayey wuxuu yidhi yaad u malaynaysaan inaan ahay anigu isagii ma ihi laakiin bal eega waxaa iga daba imanaya mid aanan istaahilin inaan kabaha cagihiisa ka furo walaalayaalow idinkoo ah farcankii ibraahim iyo kuwa idinku dhex jira oo ilaah ka cabsadow innaga ayaa laynoo soo diray ereyga badbaadinta waayo kuwii yerusalem joogay iyo taliyayaashoodii waa garan waayeen isaga iyo codadkii nebiyada oo sabti walba la akhriyi jiray sidaas daraaddeed ayay waxyaalihii dhammeeyeen markay xukumeen isagii oo in kastoo ayan ka helin sabab lagu dilo ayay waxay bilaatos weyddiisteen in la dilo oo markay dhammeeyeen waxyaalihii laga qoray oo dhan ayay geedkii ka soo dejiyeen oo xabaalgeliyeen laakiin ilaah baa ka sara kiciyey kuwii dhintay oo maalmo badan waxaa isagii arkay kuwii kala yimid galiile ilaa yerusalem kuwaasoo hadda ah markhaati furayaashiisii xagga dadka oo waxaannu idiin keenaynaa war wanaagsan oo ku saabsan ballankii awowayaasheen loo ballanqaaday oo ah sidii ilaah ballankaas ugu oofiyey carruurteenna markuu ciise sara kiciyey sida ay sabuurka labaadna ugu qoran tahay waxaad tahay wiilkayga maantaan ku dhalay isagii buu ka sara kiciyey kuwii dhintay inuusan mar dambe qurun ku noqon sidaas daraaddeed ayuu sidan ku hadlay isagoo leh waxaan idin siin doonaa barakooyinka runta ah oo daa'uud loo ballanqaaday saas aawadeed wuxuu sabuur kala ku yidhi kaaga quduuska ah uma oggolaan doontid inuu qudhmo maxaa yeelay daa'uud markuu qarnigiisa uga shaqeeyey talada ilaah dabadeed ayuu dhintay waana lala xabaaray awoowayaashiis wuuna qudhmay laakiin kii ilaah sara kiciyey ma uu qudhmo sidaas darteed walaalayaalow garta in ninkan xaggiisa dembidhaafka laydinkaga wacdiyey nin kasta oo isaga rumaystana xaq baa lagaga dhigay wax walba oo sharciga muuse uusan xaq idinkaga dhigi karin sidaas darteed iska jira inaanay idinku dhicin wixii nebiyadu sheegeen iyagoo leh bal eega kuwiinnan wax quursadow yaaba oo lumma waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul oo ah shuqul aynaan rumaysan doonin haddii laydiin sheego kolkay baxayeen dadkii waxay ka baryeen inay hadalladaas sabtidii dambe kula hadlaan haddaba markii sunagoga laga tegey kuwa badan oo yuhuud ah iyo kuwa cibaadaysan oo yuhuudda raacsan ayaa waxay raaceen bawlos iyo barnabaas kuwaas oo la hadlayey iyaga oo ku adkeeyey inay nimcada ilaah ku sii wadaan sabtida dambe ayaa magaaladii oo dhan in yar mooyaane isugu timid inay maqasho ereyga ilaah laakiin yuhuudda markay arkeen dadkii faraha badnaa waxaa iyaga ka buuxsamay masayr wayna beeniyeen waxyaalihii bawlos ku hadlay wayna caayeen haddaba bawlos iyo barnabaas ayaa geesnimo ku hadlay iyagoo leh waxay ahayd lagama maarmaan in erayga ilaah markii hore idinka laydinkula hadlo laakiin idinku waa diideen oo waxaad isku xukunteen sidii kuwo aan istaahilin nolosha weligeed ah oo bal eeda sidaas aawadeed waxaannu u jeesanaynaa dadka aan yuhuudda ahayn maxaa yeelay sidaasaa rabbigu nagu amray isagoo leh waxaan kaa dhigi doonaa iftiinka quruumaha inaad badbaadinta u noqotid ilaa meeshii dunida ugu fog haddaba markii dadkii aan yuhuudda ahayn taas maqleen ayay ku farxeen oo ereyga ilaah ammaaneen oo waxaana rumaystay kuwii nolosha weligeed ah loo dhigay ereygii rabbigeena waxaa lagu faafiyey waddankii oo dhan laakiin yuhuuddu waxay soo kiciyeen dumarkii cibaadada iyo sharafta lahaa iyo raggii madaxda magaalada ahaa sila bayna bawlos iyo barnabas ku kiciyeen oo soodintoodii bay ka edhiyeen iyagii laakiin markay siigadii cagahoodii ka dhabaandhabeen dabadeed ayay waxay yimaadeen ikonyon xertiina waxaa ka buuxsamay farxad iyo ruuxa quduuska ah